aad baad u mahadsantahay haashim abbaara tobanka ama afar saac oo fiidnimo oo xalay ah rag hubaysan oo ka tirsan guutada inqimaasiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar xookugal ah ku qaadeen hotelka s y l ee ku yaala magaalada muqdisho kaasoo hoy u ahaa madax iyo xubno sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka hoteelkan oo kaabiga ku haya madaxtooyada dowladda federaalka ayaa waxaa weerarka lagu qaaday uu ku bilowday camaliyad nafurnimo ah waxaana xigay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gudaha u galay hadafka weerarka oo ahaa hotel s y l camaliyadda nafurnimada ah ee lagu daafuray weerarka ayaa waxa ay gallaafatay islamarkaana khasaare lixaad leh gaarsiisay ilaaladii hotelka s y l ee magaalada muqdisho markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gudaha u galeen hoteelka waxa ay goobta ka bilaabeen toogasho wadareed ka dhan ah xubnihii kala duwanaa ee isugu jiray saraakiisha madaxda iyo askarta dowladda federaalk ee halkaasi ku sugnaa marba marka ka dambeysa waxaa isa soo tarayay qabarka la xiriira howlgalka nafurnimada ah qabarka la xiriira howlgalkan culus ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotelka s y l ee magaalada muqdisho xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarka xoogan ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotelka s y l ee magaalada muqdisho xildhibaan cusmaan dheere oo ka mida baarlamaanka dowladda federaalk ayaa ka mida xubnaha lagu dilay howlgalka inqimaasiga ah ee lagu qaaday hotel s y l xubno kale oo muhiim ah oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay weerarkaas waxaa ka mid ah farxaan jimcaale oo ah hafayeenka ra-iisul wasaaraha ee dowladda federaalk sidoo kale xubnaha ku dhaawacmay weerarka waxaa ka mid ah faarax cabdi xasan oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka dowladda federaalk gudoomiye ku-xigeenka degmada hodan ayaa sidoo kale ka mid ah dadka ku dhaawacmay howlgalka inqimaasiga ah ee lagu qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan faarax oo ah taliyaha ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaana haramcad ayaa sidoo kale ka mid ah dadka ay dhaawacyada culus ka soo gaareen howlgalka lagu qaaday hotel s y l cabdiraxmaan yuusuf oo ka mid ahaa xildhibaanada dowladda federaalka waxa uu isna ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay howlgalka ee war goordhow ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yiri howlgalkii ay ciidamada mujaahidiinta xalay fiidkii ka bilaabeen xarunta cadowga ee kaabiga ku haysa madaxtooyada riddada ee magaalada muqdisho waxa uu galay saacadii shan iyo tobanaad waxaa jira khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo cadowga kasoo gaaray howlgalka faahfaahin intaan ka badan dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah ayaa lagu jira warka kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana warkani ku saxiixnaa afhayeenka milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuumuscab howlgalka ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotel s y l ayaa banaanka soo dhigay fadeexadda ku dhacday dowladda federaalka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo kuwo horay xelal uga soo qabtayba waxa ay eedeen culus u jeedinayeen laamaha kala duwan ee dowladda federaalka iyo xasan sheikh oo ah madaxweynahooda wararsaa ka soo baxayay waxa ay sheegayeen in aroornimadii hore xasan sheikh lagala cararay xarunta madaxtooyada islamarkaana la geeyey xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya bulshada reer muqdisho ayaa xalay saqdii dhexe ilaa iyo aroornimadii hore ee maanta waxa ay ka cabanayeen diyaarado daroon ah oo dul heehaabayay magaalada muqdisho kuwaasoo ka qayb qaadanayay howlgalka lagu qaaday s y l xalay ilaa iyo hadda dadku waxa ay si aad ah ugu maadaysanayeen xildhibaan xaadoole oo ka tirsan dowladda federaalka kaasoo laba maalmood ka hor sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan wax weerar ah oo saacado badan qaata aysan ka fulin karin magaalada muqdisho xaadoole ayaa waxa uu laba maalin ka hor yidhi sida tan waxaan soo marnay ognahay oon joogi jirnay oon joognay hoteelabada xalay shalay casarkii toban saac la galay subaxaan afar saacna waaga waa ku jiraan lixnimaa bish magaalada muqdisho ka jirtay shala mahaan daraaday ka jirtay hadda dhaway ka jirta hadda dhaway ka jirta waa isla ognahay waxay ka qabaan weli xabaday kasoo rido waaya maanta laakiin magaalada sidamahan isbedelaa ku dhacay carwaa kaas ha yimaadinaa ka dhex dagaalamaan camal ragaala u taagan oo oo oo taagan oo dagaalamaya ha u malaynina inay iska ahaat ragaa taagan ciidmaa taagan dowladdaa shaqaynaysa madaxweynaha ugu horeeyo waa la taagan yaha meesha waa la ilaalinaya amnigaa la sugaa ummadda
wuxuu wareerka taagan yahaa ninkii lahaa abal hore waxaa la maqli jiray beri dhow beri dhow waxaa la maqli jiray muqdisho hoteel ku yaalaan niman galeen maxay ka haayaan lix nimoodaa ku jiraan asay siddeed saacadood lix saacadood ka dagaal afar saacadooday ka dagaalamayaan beriga hee dhici mayso nimanaa diyaar u ahoo beriga inay meel galaan ka dagaalamakamahadda xalay maxaa loo sameeyey ninka isaga ahaa casuumad gooniya lix nimoo sheegay afaraa loo soo diray afar saacadood oo sheegay laba iyo toban saacadood oo loogu dhigay ambalyo qofka marka yuu hadalkaa tegin markii la dhahayo sidaas oo kaleeto isku soo wada duuboo weli si rasmi ah looma oga khasaaraha baaxadda leh ee dowladda federaalka ku gaaray howlgalka inqimaasiga ah ee lagu qaaday s y l xoguhu ay iska soo dabadhacayaan wixii tafaasiil ah ee kusoo kordha dhageystayaasheena waan usoo gudbin doonaa insha allah